الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ducaau liqaa'i alcaduwi wadawi sulطaan kurbadii baa inoogu soo dambeysay halkan waxaynu ka guda gelaynaa ducaau liqaa'i alcaduw ducadii la akhrin lahaa qofka haddii uu la kulmo cadow iyo wadawi sulطaani qolooyinkii maamulka hayay ee jabaabirada ahaa ee iyagu ciday arkaanba cagta marinayay ee daalimiinta ahaa umaradii daalimiinta ahayd qofka la kulma wixii uu ilaahay kaga magangelyo weydiisan lahaa subxaanah wa tacaala rasuulka waxaa ka sugnaaday salawaatu اllahi wasalaamu calayh inuu ohan jiray allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim allaahuma ilaahayow ina najcaluka anagu waxaanu ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntoodaanu ku yeelaynaa adaanu macnaa halkaa ku dejinaynaa rabbi oo naga qabo weeyaan wanacuudu bika waxaanan kaa magangelyo weydiisanaynaa allow min shuruurihim shartoodan kaa magangelyo weydiisanaynaa waa bini aadam weeyaanoo shar bay leeyihiin awood bay leeyihiin ay wax ku fuliyaan ilaahu adaanu kaa hoosgelaynaa weeyaan sidoo kale rasuulku wuxuu ohan jiray salawaatu اllahi wasalaamu calayh allaahuma anta cadudii wa anta nasiirii bika axuulu wa bika asuulu wa bika uqaatil allaahuma ilaahayow anta adiga ayaa cadudii cududaydii ah awoodda aan ku taagnahay ee garab iyo gaashaanka ii ah ilaahayo waa adiga cududayda iyo muruqayga iyo xooggayga waa adiga rabbiyow wa anta adiga ayaa nasiirii gargaarahaygana ah kan ii gargaarayana waa adiga inan alle subxaana wa tacaala qur-aanku inoogu sheegay waman nasru ila min cindi illaah gargaar oo dhan iyo guul ilaahay baa gacanta ku hayo subxaanah wa tacaala marka waa in ilaahay la weydiisto cadowgan ku hortaagan ama kuwan daalimiinta ee jabaabirada ah inuu ilaahay kaa qabto subxaanah wa tacaala bika axuulu ilaahayow bika adiga ayaan axuulu kugu wareegeysanayaa weeyaan awooddeydii iyo xooggeygi iyo halka aan ku meereysanayo waa adiga rabbiyow wa bika adiga ayaan asuulu cadowgana ku gaarayaa adiga awooddaada iyo quwadaada iyo garabkaaga iyo gaashaankaaga ayaan haddaan cadowga gaarana wax ku gaarsiinayaa weeyaan wa bika adiga ayaan rabbiyow uqaatil kugu dirirayaa magacaaga iyo awooddaada iyo qudradaada iyo nasrigaaga ayaan rabbiyow cadowgiina kula dirirayaa sidaasuu dhihi jiray nebigu caleyhi isalaatu wassalaam waxaa kaloo ka sugnaaday salawaatu اllahi wasalaamu aleyh xadiidka cabdullahi bni cabaasi oo ahaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil ee cabdullaahi bni cabaas uu ohanayay nebiy llahi ibraahim baa yihi wakhtigii dabka lagu ridayey nebiy llaahi moxamedna waa yihi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh xasbuna allahu kaafigeen alla weeyaan wa nicma waxaana nicmo la ahaaday alwakiil mid laga wakiil dhigtay ilaahay baa u nicmo leh subxaanah wa tacaala inta kuma eka intaa iyo wixii la mid ayuu qofku akhrinayaa haddii cadow uu la kulmo ama sulaan jaabi yani jabaabiradii ka mid ah uu la kulmo weeyaan ducaau man khaafa dulma sulaan ducaau man ducadii uu akhrin lahaa weeye qofkii khaafa ka cabsaday dulma sulaani qofkii suldaanka ahaa inuu dulmiyo madaxdii inay dulmiyaan qofka ka baqanaya wuxuu isaga akrin lahaa waa ka marka waa ka wixii la isaga akrin lahaa oday saaxira in loo tagana ma aha habar faalisa in la raadiyana ma aha ilaahay in xaggiisa loo cararo weeyaan qofkan daaqiga ah ee madaxa adag ee isagu ah dadka dulmiga badan inuu ilaahay kaa qabto subxaana wa tacaala waxaad isaga akhrin lahayd waaka allaahuma rabi الsamaawaati sabc ilahay baad u cararaysaa xaggiisa nebigu wuxuu ohan jiray salawaatu اllahi wasalaamu caleyh allaahuma ilaahayow rabi الsamaawaati samaawaadka rabbigoodii asabci toddobada ahaayo allihii samaawaadka toddobada ahaa rabbigooda ahaayo wa rabi اlcarshi اlcadiimi carshiga weynanka badanee cadiimka ah rabbigiisiiyo kun lii ilaahow ii ahaw aniga jaaran deris ii ahaw deris ilaahu iiga ahaw min fulan bna fulan magaciisii baad magacaabaysaa qofka aad ka baqanaysid min fulan bna fulan hebelkii hebel ahaa ina hebel ahaa ilaahu deris iiga noqo adiga adaan deris kaaga dhigtay wa axzaabihi iyo inta isaga bahwadaagtiisa oo min khalaa'iq khalaa'iqdaada ah inta addoommada ilaahay subxaanah wa tacaala isaga bahla wadaag la ah ee askar u ah ee ciidamo u ah ee basaasiin u ah ee waxaasoo idil u ah ilaahu adaan kaa magangeliyo weydiisanaya waxaan kaa magangeliye weydiisanayana waa maxay an yafruta inuu xadgudbo calaya aniga igu xadgudbo axadun qof oo minhum iyaga ka mid a qof isaga iyo ciidamadiisi iyo askartiisi iyo waardiyaashiisa iyo jawaasiistiis waxaasoo idil mid ka mid ilahu inuu igu xadgudbo ayaan kaa magangeliye weydiisanayaa aw yadqa ama qooqo caza jaaruka waxaa sharaf iyo qiimi iyo weynan u sugnaaday qofka adiga deriskula wajalla hanaauka waxaa ammaantaada ayaa weynaatay ilaahay walaa ilaaha ilaahna ma jiro hayruka ilaa anta adiga mooye ilaah aan adiga ahaynna ma jiro rabbiyo saasuu nebigu ohan jiray salawaatu اllah wasalaamu caleyh allahu akbar allahu acazu min khalqihi jamiica wuxuu kale ohan jiray salawaatu اllah wasalaamu caleyh allahu akbar ilaahay baa weyn allahu ilaahaybaa acazu ka adkaansho badan min khalqihi addoommadiisa jamiican dhammaantoodba ilahay baa ka adag addoommadiisa dhammaantood ilaahay baa ka adag subxaana wa tacaala marka kuwan aad ka baqanayso addoommo ilaahay weeyaan addoommada oo dhanna ilaahay baa ka wada adag subxaana wa tacaala marka ilaahay baad magangelyo weydiisatay subxaana wa tacaala khalqigiisa aadna ka magangelyo weydiisanaysaa allahu ilaahay baa acazu ka adag mima akhaafu kan aan ka baqanayo oo waaxdaru aan ka digtoonahay kan aan ka baqanayo en ka digtoonahay ilaahay baa ka adag subxaana wa tacaala acuudu billaah ilaahay baa magangelyo weydiisanaya alladii allihii baa magangelyo weydiisanaya laa ilaaha ilaah uusan jirin xaq lagu caabudo ilaa huwa isaga mooye ilaahay baa magangelyo weydiisanaya isaga mooye alle kale oo xaq lagu caabudaa uunan jirin almumsiki asamaawaati sabci allihii ahaa almumsiki mid haya asamaawaati sabci toddobada samo maxaa yeelay maa yumsikuhuna ila allah ilaahay mooye cid kale oo haysa ma lah aayaddii kalena waatuu alle ku yihi subxaana wa tacaala rafaca asamaawaati bigayri camdin tarawnaha ilaahay waa kor yeelay samaawaadkan tiir la-aan kor yeelay sida ad arkaysaanba dhulkan meel kastoo aad ka marto samadanna meel kastoo aad hoosteeda oga socoto tiir haye arki maysid almumsiki allihii haye weeyaan asamaawaati sabci toddobadan sama allihii kor u haye weeyaan an yaqacna cala alardi inay dhulka kusoo dhacaan ilaa biidnihi ilaa bacda idnihi mooye inay kusoo dhacaan lagama yaabo mid walba mid baa kasii sarraysa samadan baa inaga sarraysa nagu soo dhici mayso iyadoo tu kala kasii sarraysa kusoo dhici mayso saasay u kala koreeyaan khalqiga ilaahi subxaanahu wa tacaala sida alle inoo tilmaamay rasuulkiisa inoo cadeeyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh mid mid kusoo dhacaysana male iidanka ilahi bayna saa ku yihiin marka allihii awooddaa lahaa baan magangelyo weydiisanayaa oo waxaan ka magangelyo weydiisanayaa min shari cabdika fulaan addoonkaaga hebel shartiisa rabbiyo wa junuudihi iyo askartiisa iyo wa atbaacihi inta isaga raacsan iyo wa ashyaacihi inta isaga bahwadaagta la ah kuwaasoo min aljinni waalinsi ah jinni iyo insiba maxaa yeelay wa ina shayaaiina waatuu alle markuu ka waramayay subxaana wa tacaala layuuxi bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura kuwooda insiga iyo kuwa jinniga ahba waa isu waramaan waa isu waramaan alaykum salaam waa isu waramaan oo taasina waa xaqiiqa weeyaan waa xaqiiqo weeyaan gaaladan aynu la joognana waa taqanaano in badan xitaa qofka dembiyada sameeya markay si kale ku xallin waayaan suxaraday u tagaan oo yidhaahdaan dembiga nooca iyo nooca ah qofka la dilay sidaa iyo sidaa ahaa maalintaa iyo saacaddaa iyo meeshii lagu dilayoo sidaas ah yaa dilay nooga war shayaadiinta laga wareysanaya marka qof sidaa iyo sidaa u eg baa dilay sidaasi saasay ahayd marka way isu waramaan marka sida ilahay inoo sheegay subxaana wa tacaala kuwaas oo ah min aljinni iyo walinsi allaahuma ilaahayo kun lii jaaran min sharihim kun lii aniga iga ahow jaaran deris iga ahow min sharihim shartooda deris iga ahow jala anaauka wacaza jaaruk watabaaraka smuka magacaagaa weynaaday walaa ilaaha hayruk ilaahan adiga ahayna ma jiro alaa maraatin saddex mar buu qofka ku celcelinaya ilahay waa kaa magangelinaya subxana watacaala shartooda markaa adducaau calى alcaduw ducada ducadii la akhrisan lahaa cadowga laga akhrisan lahaa cadowgii gaalada ahaa ee xabadda la iskala hor yimid ilaahay haddana inaad xabadaadi iyo qorigaaga iyo awooddaadi iyo tiradaadi iyo ciidamadaada tabartooda iyo waxaad haysatid hubka aad haysatid inaad ku qanacdid maaha maxaa yeele hadday taasi wax tarayso yom maalintii la oran jiray ghaswatu tabuk ayay wax tari lahayd maxaa yeele allah inooga warramay subxaanah wa tacaala xunayn ayay ino wax tari lahayd maxaa yeele allah inooga warramay subxaanah wa tacaala fi lqur'aani alkariim fi suurati tawba alle markuu inooga warramayay subxaanah wa tacaala muslimiinta inay yihaahdeen maanta yaraan nalagu ceeli maayo iyagoo sidaa yiri laba geed baa lagala booday waa tii ay markii dambe noqotay inay geed kugabad noqdaan haddana ilaahay subxaana wa tacaala gadaal nasriga ka siiyey allahna subxaana wa tacaala markaasuu qur'aan yutla ilaa qiyaami saaca inoo soo dejiyey nasriguna inuu ilaahay agtiisa ahaaday subxaana wa tacaala cadowgana in aan lagu degdegin oo la dhihin haddaan arki lahayn iyo haddaan kan yeeli lahayn maya nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam laa tatamanaw liqaa alcadow cadowga la kulankiisa ha tamanina maxaa yeele garan maysid waxaad xaaladaadu noqon doonta iyo waxay ku dambayn doonta iyo waxay kula gudboonaan doona laakiin haddii lala kulmo nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fahbutuu sugnaada in la sugnaado weeyaan ilaahayna in la hoos cararo weeyaan subxaanah wa tacaala waa taqaanaan maalintii beder rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacmuhu kor u taaganayay ilaa go-i uu jeeni qaarsanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee u saarnaa xabadka uu ka dhacay abuubakarna uu ku yihi rasuulka allow ilaahay ku hoojin maayo nasrina waa kuu ballan qaaday waana ku siinayaaye aayarsan rasuulka allo isagoo nabiga u naxaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tartiib rasuulka allo marka qofka inuu yidhaahdo cadowga haddaan arki lahaa iyo haddaan sidan yeeli lahaa iyo xagga maya rasuulka wuxuu ohan jiray salawaatu اllahi wasalaamu caleyh markuu cadow la kulmo allahuma munzila اlkitaab sariica اlxisaab ahzim اlaxzaab allahuma ahzimhum wazalzilhum taxta aqdaamihim nawaatii la ohan jiray allahuma munzila اlkitaab allah kitaabka soo dejiyo kutubtii hore iyo kitaabkan aynu haysana allah soo dejiyo sariica alxisaabi allah xisaabtiisu deg deg badan tahayo maxaa yeele khalaa'iqdoo dhan buu ilaahay xisaabinaya subxaanahu wa tacaala wakti aada iyo aada u yar sariic اxisaab weyaan ilahi subxaana wa tacaala ahzim اlaxzaab ilaahu axzaabta dumi u baabi'i kuwan isa soo bahaysta ee jiniya insiba ah ee kafarada ilaahu baabi'i ilaahayow qabo weeyaan allah laga adeejinaya ahzim اlaxzaab ilaahu axzaabtan baabi'i gaashambuurtan isa soo bahaysatay ilaahu baabi'i allaahuma ahzimhum ilaahu baabi'i wazalzilhum ilaahu gilgil weeyaan waxaan ay sheeganayaan ee awood iyo ciidamo ah waxaan ay sheeganayaane tiro iyo tayo ah ilaahu gelgil weeyaan dhulka la gelgil qalbigooda ilaahu gelgil saasaa loola jeedaa islaamnimadu hadday dhab inaga tahay iimaankuna dhab yahay ilahay waa gelgilaya subxaana wa tacaala maxaa yeelay masiirata shahr meel bil loo socdo ayaa cadowgu ka baqanayaa dadka muslimiinta dhabta ah sida rasuulka caleyhi salaatu wasalaam loogu bishaareeyey maa yaquulu man khaafa qowman wuxuu oran lahaaba halkana la inoogu tilmaamayaa man qof khaafa ka cabsaday qowman dad ka cabsaday qofkii dad ka baqday shartooda ka baqday muxuu dhahayaa rasuulka waxaa ka sugnaaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu oran jiray allaahumma kfiniihim ilaahow iiga kaafi bimaa shita waxaa doontid ilaahu kuwan iyaga ah saa doontay iiga kaafi oo iga qaba weeyaan allaahumma kfiniihim ilaahow iga kaafi kuwan iyagaa bimaa shita sidaa doonto oo awoodahaaga ka mid ah ilaahu saa doonta iiga kaafi ducadan iyadana waad garanaysaan xadiidkii dheeraa ee rasuulka inooga warramay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wiilkii yaraa iyo ninkii boqorka ahaa ee isagu waayeelka ahaa ee odaygii waayeelka aha ee saaxirka lahaa ee yiri anigu waa sii dhimanayaa saaxirkii baa ku dhahaya boqorkii saaxir boqorna ma jiro ilaa saaxir buu leeyahay sida aynu garanayno xataa duwal alislaam soxaray leeyihin shaki ma laha arrintaa wuxuu ku yidhi anigu waa sii dhimanaya odaygii saaxirka ahaa ee waxaad keentaa wiil fahmo badan oo la soo xulay oo aan sixirka kuu baro markaasaa la raadiyey wiilkii yaraabaa lasoo helay tuulo ka yara fog oo xoogaa u yari jirta magaalada degan waa la soo qabtay odaygii saaxirka abaa loo keenay aroor walba waa soo kal lahaa sixirkaasuu baraa marka sidaa yeel oo sidaa yeel oo sidaa yeel markaasaa maalintii dambe wuxuu arkay oday raahib ah waa ummadihii hore weeyaan qisat lukhduud meesha ay ka timid weeyaan samaa daat lburuuj alle inooga warramay qutila asxaabu lukhduud halkaasay ka timid asalkeeduna wuxuu ahaa yemen asalkeeduna wuxuu ahaa yemen marka sidaa darteeda wiilkii yaraa wuxuu soo maraa odaygii raahibka ahaa ee caabidka ahaa ee isaga jiray teendhadiisa sawmacadiisii ku jiray waa u yimaadaa waxbuu ka dhegaystaa diintuu ka bartaa waa baxaa saaxirkiibuu u tagaa arrintiibaa aada ula cajabay markuu saaxirka u tago wuxuu yidhahdaa maxaad kusoo dahday maanta halkanuu ku barqaystaa wiilka waagii horena mar horuu iman jiray ma lah maalintii dambe u jawaab ma hayo ma dhihi karaya odaygaasaan soo maray maxaa yeeley waa tanaaqud labadan shay midna ilaahay buu u dhoweynayaa subxaana wa tacaala kana alluu ka fogeynaya shayaatiin buu u dhoweynayaa odaygii raahibka abuu wuxuu ku yidhi haddii aan aado dhinaca saaxirka waxaa la iweydiinayaa xaggee kusoo daahday ee maxaan ka yeelaa arrintan iyada ah dhinacan uu qalbigiisu la jiraa wiilkan wuxuu ku yihi waxaad tiraahdaa xabasani اlahl waxaa i xabisay reerkayga oo hawlo iyo waxbaan uqaqabanaya iyo saasaan kusoo daahay dheh odaygii saaxirkaabuu u yimid saasaan kusoo daahay weeyaan waaya waxay sidii ku socotaba maalintii dambe waddadii uu soo marayey yaa daabad istaagtay daabadaasoo dadku ay la mari waayeen waddadii waddada un baana la maraa wiilkii dhinacanna wax waa ka bartay dhinacna wax waa ka bartay laakiin maanta wuxuu doonayaa inuu kala saaro labadooda kee xaq ah dhagixiisii buu qaatay markaasuu wuxuu yidhi ilaahayo haddii ninkan raahibka ah aad ka jeceshahay ninkan saaxirka ah maanta daabadan iyadaa naga qabo waana ku tuuray waa dhimatay arrintii baa suuqa gashay marka ninkii raahibka ahaa iyo xaaladiisii iyo wixii kadib waxay noqotay in wiilkii raahibkii waa laga takhalusay wiilkii waa lasoo qabtay waxaa la yidhi ha laga takhalusay isagana wax ilaahay caabudayaba yaan meeshan lagu arkay boqorka iyo sa suxaradiisa intaa ishaysata cid aan ahayn isagana ilaahnimaa loo rumaysan yahy ma ilaahay ilaah aan ahayn baad yeelatay maanta heerkan aad gaartay miyaa markii sixirka lagu baraya wixii la mid a maya anigu ilaahay baan leeyahay ciidamo laga adeejiyey in ay badda gudaheeda intay geeyaan halkaa ay moolka ku ridaan ilaahay buu ka magangeliye weydiistay allahuma kfinihim bimaa shiti isagoo dhahaya xadiidkan isaga ilaahay waa ka kaafiyey isagoo aamina ilaahay banaanka keenay iyagiina waa lasoo qarqiyey waa la qaado buur dhaladeeda la saaray in halkaa laga tuuro silic loo dilo sidaasuu haddana yidhi iyagii baa ilaahay laayay subxaana wa tacaala isagoo socon oo ka yimid qofka marka haddaba haddii uu ku ducaysto isagoo yaqiin qalbiga ay kaga jirto ilaahay waa ka badbaadinaya subxaana wa tacaala siduu wiilkaaba ugu gargaaray allaahuma kfinihim bima shita ilaahu iga kaafi kuwan iyagaa sida aada doonto ducaau man asaabahu shakun fi liimaan shaydaan ka zuuli maayo ilaa qalbigaaga uu shaki ku abuuray ilaahay xaggiisa subxaana wa tacaala marka ducaau man qof ducadii weeyaan asaabahu shakun uu asiibay shaki xagguu ka asiibayaa fi liimaan shaygii ugu weynaa weeyaan kam haddii laysaga daba yimid waxaad ogaataa xerada waxba kuma harin shaydaan hadduu kan kaaga daba yimid xerada waxba kuuma yaalaan rasuulkaana inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii fi saxiixi muslim bal fi saxiixayni wagayrihima qofku ka zuuli maayo shaydaan inuu imanayo uu leeyahay man khalaqa asamaa yaa cirka abuuray allah dhulkan yaa abuuray allah geedahan yaa abuuray allah adiga yaa ku abuuray allah faman khalaq allah buu ku lehay marka waa ka waxaan oo dhan waa ogaa inaad jawaab u helaysid laakiin halkan weeyaan meeshuu doonayo inuu iimaankaaga ku nusqaamiyo waa maxay wuxuu ku odhanayaa saacadda u dambaysa yaa ilaahay abuuray horta isaga nebigu wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam hadduu baxarka kugu rido meeshaad oga nabadgeli karaysid waxa weeyaan inaad horta su-aal dambe joojisid ilaahayna ka magangeliyo weydiisatid aamantu bilaahna aad tiraahdo shakigaagiina wuxuu iiga baxay inaan ilaahay rumeeyey aamantu billaah adigana wax allaala waxaad iigu iman lahayd oo su-aashan awaaba jarayba ilaahayna waa rumeeyey subxaanahu wa tacaala isticaadadiina la imow dhanka bidixdaana wacan dhuuftuf ikhsa ku dheh rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi yastaciidu billaah ilahay ha magangeliyo weysto ha weydiisto qofka acuudu billahi min ashayطaan rajiim ha yihahdo xaaladdaa waxaad ogaataa waxaa intaa ku soo marinaya waddadaa dheer ee rabay inuu meeshan kugu rido shayطaan buu ahaa isticaado la imow acuudu billahi min ashayطaan arajiim dheh yantahi camaa shaka fiih qofku waa ka reebtoomayaa waxaa shakigan keenay wuxuu doonaba ha ahaado ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa hadduu ahaan lahaa ilaahay jiritaankiisa hadduu ahaan lahaa iyo wixii la mid ah xaaladda iyadaa waa inaad goysaa saacadda aad marayso goo waxaan oo dhanba shaydaan iyo sheekadiisa iyo warkiisaba isla goo dabadeedna yaqra'u fii qowlihi tacaala qofka wuxuu akhrinayaa qowlka alle subxaanahu wa tacaala huwa alwalu walaaakhiru walظaahiru walbaطinu wahuwa bikuli shayin caliim suuraة اlxadiid aayaddii ahayd weeyaan aayaddii labaad huwa alwalu ilaahay waa kii horeeye walaakhiru waa ka dambeeya wax isagaa horeeye oo wax ka horeeye khalaaqidiisa ma jirin waa u dambeeyaayo ilaahay subxaana wa tacaala khalaa'iqdiisa wax ka dambeeya ma leh liman اlmulku اlyowm lilahi اlwaaxid اlqahaar alle subxaana wa tacaala alظaahiru walbaطin weeyaan allihii sareeye weeyaan wax ka sareeya khalqigiisa aynan jirin haddana khalaa'iqdiisa u dhow oo wax uga dhow aynan jirin wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid waatan alle uu yihi subxaana wa tacaala wahuwa bikuli shayin caliimin shay walbana alle subxaana wa tacaala kii garanaya weeyaan marka qofku sidaas ha yiraahdo aamantu bilahna ha dhaho xadiidkii kale nebiga inoo sheegay salawat llah wasalaamu aleyh fi saxiixi muslimiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa uga soo dacwooday saxaabada ridwan allahi tacala calayhim kamaa fi saxiixayn iyagoo oranaya rasuulka allow marar qaarkood waxaa qalbigeenna kusoo dhacaya shay carabkeenna iyo nafteennuba ay aada iyo aada u dhibsanayso arrintaa iyadaa bal ka waran rasuulka alayh slam naloo qabanaya oo dembi miya iyagoo leh rasuulku wuxuu yihi allahu akbar arrintaa ma hesheen ha waa maxd aliimaan weeyaan in waxaas intay qalbigaaga shaydaan uu kusoo tuuro naftaadu ay diiddo ay inkirto iimaan weeyaan waxa kuu diidaya wa ilaa doqonku waa isaga hadlaya qofka doqonkaa waa ku hadlaya arrimaha en diinta ilahi waxba ka garanayen subxaanah wa tacaala en iimaan lahayn marka sidaa darteeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xaaladdaa marka aad marayso horta ka joogso ilaahayna magangelyo weydiiso aamantu bilaahna dheh ilahay baa rumeeyey subxaanah wa tacaala ducaau qadaai deyn halkanna waa ducada qadaai deyni qofka deynta lagu leeyahay deynta qofka lagu leeyahay ilahay inuu cararo weeyaan subxaanah wa tacaala deyntu wax sahlan maaha mucaad bni jabal radi allahu tacaala canhu ardaa saxaabiga jaliilka ah ayaa xadiidkan warinaya mucaadna wuxuu ahaa nin aad iyo aad sakhi u ah deeqsi ah waagii nabiga calayhi salaatu wasalaam deymo badan baa lagu yeeshay waxayna ahayd naftiisa uma qaadane mucaad nin dhallinyaru ahaa oo aan reerba lahayn weyn waagii dambe unbuu reer yeeshay reer ma lahayn oo wuxuu ka mid ah raggii qur-aanka xifdiye min alansaar ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin ummaddanna inuu horkici doono rasuulka inoo sheegay culammadeeda weliba wuxuu ahaa nin hadduu arko qof dhibaataysan waabaxayo qof waxaystuu u tegaya wuxuu le waxaysii deyn igu yeelo waa la siinaya wuu qaadaya miskiinkii iyo qofkii dhibaataysnaa buu ugeynaya isagoo tii kasii shaqaynaya qof kaloo dhibaataysan uu arkaya qof kale u tegaya wuxuu leeya wax keen waa la siinaya wuu u tegaya qofkiibuu siinaya haddana sidaasuu oga dhex shaqayn jiray tii hore hadduu guda tu kalaa lagu leeya tu kalaa lagu leeya tu kalaa lagu leeya deyntii baa ku badatay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadan uu baray waxyaabihii uu baray bay ka mid ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ku yihi mucaadow wallaahi inii la uxibuka fillaah anigu ilaahay dartii baan kuu jeclahay mucaadow ee falaa tadacanna haka tegin buu nebiga ku yihi calayhi salaatu wasalaam dubura kuli salaa salaad kasta oo waajiba gadaasheeda inaad odhanayso allahuma kfinii bixalaalika can xaraamik waaqninii bifadlika can man siwaak xadiidka kalena muxuu ahaa allahuma acinii calى dikrika washukrika waxusni cibaadatik saasuu ku yihi allahuma acinii calى dikrika washukrika waxusni cibaadatik allahuma kfinii bixalaalik ilaahow igu kaafi xalaashaada can xaraamika iga kaafi xalaasha inuu ilaahay kugu kaafiyo ood kaga kaaftoontaa xaaraanta wax weyn weeyaan maxaa yeele risqigan waa qoran yahay dariiqi aad u mari lahayd laakiin adaa lagu xil saaray risqigu waa qoran yahay dariiqii aad u mari lahayd risqigaana adaa lagu xil saaray ama xalaal ku raadi ama xaaraan ku raadi risqigaa kii kuu yimaado weyaan laakiin waddadaad ku raadin lahayd adiga soco maxaa yeele alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqi markii salaada la bogana waxaa la yihi alle wuxuu yihi subxaanaه wa tacaala إida nuudiya lلصalaaةi min ywmi اljumucati fascuu ilى dikr اllahi wdaru اlbayc dalikum khayru lakum in kuntum taclamun faida qudiyat الsalaa maxaa la yihi fاntashiruu fi اlأrض wاbtaguu min fadl الlah haddii salaadii la bogo socda dhulka ilaahay socdo subxaana wa tacala risqi raadiya dariiqii aad ku raadin lahayd marka waa inuu dariiq xalaal noqdaa maxaa yeele xalaashiina waatan xaaraamtiina waatan u hadaynaahu najdayn alla yihi subxaana wa tacaala dariiq adigaa laguu xilsaaray mar hadday sidaa tahay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilahay ha laga cabsado subxaana wa tacaala faina maa cinda allah laa yunaalu bilmacaasi weeyaan risqigan ilaahay kuu qoray subxaana wa tacaala laguma gaaro macaasi dariiq xalaal waa inaad ku raadaysid allaahuma kfinii ilaahu igu kaafi bixalaalika igu kaafi can xaraamika iga kaafi waaqninii bifadlika fadligaagana igu deeq canman siwaaka inta adiga kaa soo hartay ilaahu iiga deeq fadligaaga waa maxay ilahu dheeradsiintaada weeyaan risqigaaga waxaa gacantaada ku jira ee ah milki iyo maal ilaahu igu deeq weeyaan igana kaafi wax allaale wixii adiga kaa soo haray qof kasta ee xoolo leh xoolihiisa ilaahu iga kaafi weeyaan inaan wax weydiisto oon gacanta hoorsado oon dhaho waa dhibaataysnahay oo kanaanahay ilahu iga kaafi xakiim ibni xisaam ninkii la ohan jiray ee saxaabiga jaliilka ahaa ee muhaajirka ahaa ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam isaga iyo ninkii la ohan jiray thawban mowla rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam iyo keyrkoodaba nebiga wuxuu u dardaarmay salawaatu llahi wasalaamu caleyh dhowr saxaaba iyagoo ah weligaana qofna waxba ha weydiisan waxaa la yidhi haddii iyagoo daabadooda saaran uu ka dhaco karbaashka ay daabada la dhacayeen oo qofna hoostooda taagan yahay iisoo qaba ma ohan jirin ee waa degi jireen markaasay soo qabsan jireen thawbaan mowla rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waagii dambe ee islaamku intuu fiday xoolo badan soo galeen waa tii la wasici jiray xoolaha cumar bn khadaab radi allahu tacala canhu ardaah waktigiisii bay ahayd waktiga aada islaamka intishaarka oola yimid isla markaana xoolihii tirada badan ay soo galeen saxaabadoo dhan wuxuu u qoray muhaajiriinna in xoolo la siiyo ansaar in xoolo la siiyo awlaadda saxaaba in wax la siiyo nin walbaba darajada uu islaamka ka yahay buu cumar ku qoray radi allahu tacala canhu ardaah in la siiyo thawban wuxuu ka mid ahaa mawla min mawaali rasuuli llahi sala allah alay slam dadka qeybta weyn iskalebu ka mid ah maxaa yeeley mawlihii nebiga xoreeyey salawatu llahi wasalaamu caleyh min mawaali rasuuli llahi weeyaan waa raggii guriga nebiga ka dhowaa salawatu llahi wasalam aleyh rasuulka u khidmayn jiray habeen iyo maalinba cumar bna khadaab raggii oo dhan buu rawaatibtoodii siiyey iyo wixii xoolo ay lahaayeen iyo mushaaradoodii thawbaan markuu ku soo aaday waa ka diiday thawbaan waxba ku weydiisan maayo dhaaf buu ku yiri warho maya isaga iyo xakiim ibnu xisaam iyo raggii diidi jiray bay ka mid ahaayeen maxaa yeele qofna waxba ha ka qaadan baa lagu yiri wa akninii bifadlika ilaahow yow fadligaaga iiga deeq canman siwaak cumar bna khadaabna waatuu nebiga ku yihi alayhi salatu wasalaam qofna xoolaha weydiisanin markaasaa maalintii dambe nebiga alayhi salaatu wasalaam cumar xoolo siiyey markaas rasuulka alla soo adiga ilahaa nebigu wuxuu ku yihi alayhi salaatu wasalaam adiga inaad weydiisataan kuu diidan aad u hanqal taagtee haddii laakiin adoon waxba weydiisanin laguu keeno qaadu yihi fatamawal bih ka xoolo dhigo waa kuu banaan tahay marka inaad ka xoolo dhigatid oo rasuulkaaba siiyey cumar oo cumarna waa qaatay radi allahu tacala canhu ardaa sidoo kale nebiga alayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray ducada qofka deynta lagu leeyahay oo akhrisanayo o ah allahuma inii acuudu bika min alhami walxasan واlcجز والksل والbkل والjubn وdلc الdyn وغلبة الرiجاaل اللهma iنii acuudu bika ilah waxaan kaa magangelya weydiisanaya min اlhmi murug weeyaan qalbiga kusoo laalaabata واlxasni tiraanyo waa isku macno dhow yihiin واlcajزi والkasl oo kale weeyaan والbkل والjubni ilah waxaan kaa magangelya weydiisanayaa bkligii oo ah bakaylnimadii iyo واljubni fulaynimadii وadلc الdayni qofka inay dayn degta weeyaan oo u qaamaysnan ahaadaba qaantii baan ilaahu kaa magangelyo weydiisanaya iyo waqalabat الrijaal qofka marka uu qaantiisu badato daciif weeyaan qofka daynta kule daciif buu u yahay ilahu taasaan kaa magangelyo weydiisanaya ducaau alwaswasati fi الsalaati wاlqiraaءa ducaau اlwaswasati fi الsalaa qofka salaada lagu waswaasiyo ducadiisii waatan u akrin lahaa iyo wاlqira'ati qiraaada qur'aanka markaad doonaysid inaad bilowdid wixi aad dhihi lahayd acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim weeyaan inaad tiraahdid acuudu biاllah ilaahay baan magangelyo weydiisanaya min ashayطaani shayطaankii baan ka magangelyo weydiisanaya alrajiimi almarjuumi in la fogeeyey weeyaan in la fogeeyey kaasaan ilaahay ka magangelyo weydiisanaya haddii waswaaskaagu batana waa kanoo wantafil weeyaan wantufil waxaad u candhuuf tufanaysaa can yasaarika bidixdaada halaaan saddex saasaad yeelaysaa oo waa xadiidkii cuثmaan bn abi اlcaas weeyaano nebiga oga sheegtay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh waswaaskii badnaa xadiidkii fi saxiixi muslimin wagayrihi kusoo arooray ee yihi rasuulka allow saasaa igu dhacday maxaan sameeya ee rasuulka ku yihi alayh salatu slam acuudu billahi min ashayطaan الrajiim dhaho bidixda u candhuuftub saddex mar ayuu nebiga ku yihi alayh الsalaatu wasalaam ducaau man istacصaba calayhi amru qofkay amri ku cuslaato ducaduu akrin lahaa amar baa kugu cuslaatay oo kuu sahlanaan waayey sidanaad odhanaysa allahuma laa sahla ila ma jacaltahu sahla waanta tajcalu اlxasna ida shita sahla saas weeyaan ducaau man qof ducadii istacصaba cuslaystay calayhi uu ku cuslaaday amran amar uu ku cuslaaday weeyaan allahuma wuxuu odhanayaa waata ducada nabigeena baray salawaatu اllahi wasalaamu calayh allahuma laa sahla ilaahayow sahal ma jiro ilaa maa kii mooye jacaltahu adigoo aad ka dhigtay sahlan sahl iyo fudeed aad ka dhigtay mooye wuxuu ilaahay sahla mooye wax sahal ama jiraan sideedaba wa anta adigaana tajcalu ka yeela alxasna murugti iyo culayskii idaa shita haddaad doonto sahlan fudayd ka dhiga waxa qofka kurbaynaya ee murug u yeelaya ee tiiraanyeynaya ee qalbigiisaba u diidaya jiif iyo joogba adaa haddaad doontana fududay sida ilaah umuurteenna fududay weeyaan maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa wayafcalu samayn lahaa man adnaba danban bini aadan iyo dembi waa isu meel ool weeyaan shaki ma laha qofku mar walba dembi buu ku dhacayaa laakiin haddii dembi aad ku dhacdo maxaad samaynaysaa maxaad samaynaysaa sidanaad yeelaysaa oo waa xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam ee saxiixa ahaa wuxuu yihi rasuulku salawaatu اllah wasalaamu aleyh maa min cabdin addoon ma jiro yudnibu denban dembi dembaaba markaa dabadeed markuu dembiga ku dhacana fayuxsinu uhuura fayuxsinu uhuura ahaaradiiyo weyse qaadadkii wanaajiya weyse qaadadka wanaajintiisana waxa weeyaan xubnihii la dhaqayay si fiican inaad u dhaqdo isla markaana weysadii aad sadex saddex ka dhigtid oodan ka badaynin saasaa loola jeeda ixsaanka uma yaquumu dabadeed kaca fa yusalli tukada laba ragcadood iyo wixii ka badan weeyaan labaa ugu yar fa yusalli inuu tukado weeyaan ragcatayni laba ragcadood uma dabadeed ystakfir illaah markuu tukado ilaahay dembi dhaaf weydiista ma jiro qof sidaa sameeya ilaa afar allahu lah ilahy waa u dembi dhaafa sahal weyaan dembi baa kaa dhacay soo maha kaco soo weyseyso ilaahay qaabil qalbi khaashi ahoo ilaahay ku qaabil subxaana wa tacaala adigoo ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisana ka baqanaya dunuubtaadii waxaad la timid naxariistiisa iyo ridihiisana rajaynaya inuu dembigaaga dhaafo adigoo xaaladaadu ay sidaas tahay ilaahay isu bandhig subxaanah wa tacaala marka labada ragcadood aad tukatidna ilaahay dembi dhaaf weydiiso ilahay waa kuu dembi dhaafaya in sha allah riwaayadaha qaarkood waxay odhanayeen kadibna salaada u kaca isagoo oo qalbigiisu uunan mashquul ku ahayn ilaa ilaahay mooye bimacnaa labada ragcadood intuu tukanayo wax allaala wixii wasaawis ah iyo xadiidu nafsi oo dhan xagga iska dhiga ilaahay qalbigiisa aadiyo subxaanah wa tacaala dabadeedna markuu dhameeyo istikfaartii la yimaada astakfir اllah iyo wixii ka badan weeyaan waatuubu ilayh haddaad ku darayso iyo wixii kasii badan ilaa gafara allahu lah ilahay waa u dembi dhaafaa oo salaadan iyadaa marka magacyo badan bay culimadu ku magacaabaan qaar waxay yidhahdeen ragcatay اlistikfaar waa lagu magacaabaa ragcatay towba waa lagu magacaabaa istikfaarta salaadeedii salaadii towbada waa la yidhaahdaa iyo wixii lamida maxaa yeelay waxa laga qaatay waa xadiidka nebiga caleyh isalaatu wasalaam magaca ay culimadu ku magacaabeen ducaau tardi shayطaani wa wasaawisi wuxuu halkan inooga waramayaa ducadii laga akhrisan lahaa tardi shayطaani shayطaanka iska ceyrintiisa iyo wa wasaawisihi waswaaskiisaba wuxuu qofku samayn lahaa haddii lagu ibtileeyo awala waxa weeyaan alisticaadatu biاllaahi minhu inaad ilahay ka magangelyo weydiisatid sida nebiga inoo sheegay salawaatu اllah wasalaamu aleyh ilahay baa ka magangelyo weydiisanaysaa talabaad haddii qofka lagu ibtileeyo muxuu samaynayaa gurigaagii baa joogtaa ama hawshaadii baad iska haysataa alaadaan weeyaan waad adimaysaa meesha laga adimay waa ka cararaya nebigu wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam haddii aadaanka la adimo aadaanka haddii la adimo shaydaanku waa dhabar jeediyaa walahu duraad isagoo halkaasi neefneefsanayo dhuusaya ayuu aadaankay doonaya inuu ku qariyo waa cararaya markuu aadaanka dhammaaduu soo laabanaya aqimistii baa lala imanaya soo maa haddana sidii oo kale waa cararaya marka sidaa darteeda aadaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha shaydaanka ceyriyu ka mid yahay aladkaaru wa qira'ati alqur'aan waxyaabaha aada qofku u anfacaya waxaa ka mid ah aladkaar adkaarta soo aroortay iyo qiraaءaة الqur'aani khaasatan aayat اlkursiga iyo suuraة اlbaqara oo la akhriya kulligeeda maxaa yeele guriga lagu akhriyaa saddex maalmood shayطaan ma soo geli karaya sida nebiga inoo sheegay alayه الsلatu slam xadidka bixiyey musnad اlimaam axmed sanadkiisuna صaxiix weyaan wagayri dalika ku soo arooray iyo suuradaha soo arooray ee la mid ah laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir oo kale waataynu soo aragnay qofka maalintii boqol mar yiraahda xirzan min ashayطaani weeyaan shayطaanko dhan baa laga xayiraya maalinta iyada adducaau xiinamaa yaqacu maa laa yardaahu aw guliba calaa amrihi adducaa ducaduu akhrisan lahaa weeyaan xiinamaa waktigii yaqacu uu dhaco maa laa yardaahu qofka wuxuunan raalli ka ahayn si aadan hawl u doonaynin baa wax u dhaceen maxaad samaynaysaa ma hoogiya ba baa u yeeranaysaa ma tolla-ay baad leedahay mayaa ree hebel aad odhanaysaa maxaad leedahay saad doonaysa hawle uma dhicine maxaa kuu bannaan iyo aw guliba calaa amrihi ama amarkaagiiba waa laga adkaaday sidii aad wax tiri si aanan ahayn baa la sameeyo cagsigeeda ah talo waa kugu caddaatay maxaa kugu gudboon weya markaa qofku wuxuu leeyahay qadar allah wamaa shaaa facal nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam salawaat اllah wasalaamu alayh waxa weeyaan qadar allah sidan alla qadaray wamaa shaaa wuxuu alla doonana facala waa samaynaya anigu saan doonaya ma aha saan raalli ka ahaana maaha waa siduu alle doonayay subxaana wa tacala wamaa tashaauna ila maxay ahayd an yashaa allah anna waxbaan doonayay allana waxbuu doonayay ilahay wuxuu doonayay un baana ahaanaya wey macneheedu maa shaa allah qadar allah ilaahay qadar allah weeyaan ilaahay baa qadaray sidan wamaa shaaa wuxuu doonana facala ilaahay waa sameynaya saasuu dhahayaa marka tahniat lmawluudi lahu wa jawaabuh haddii ilmo uu dhalay loogu hambaliyeeyo wiil iyo gabar waxay ahaadaanba haddii lagugu hambaliyeeyo iyo wa jawaabuhu seed ugu hambaliyeynaysaa awalan adigu haddii lagugu hambaliyeeyana maxaad leedahay qofka kugu hambaliyeeyey maxaad u odhanaysaa adiguna wax nusuus ahoo horta awalan rasuulka xaggiisa kaga soo arooray ma laha laakiin salafa hadihi lumma saxaabadii waxaa ka sugnaaday taabiciintii waxaa laga hayaa xasan albasri iyo keyrkiisa inay sidan isu oran jireen inay sidan isu oran jireen inagu meeshaynu ka dhahno waxa weeyaan maxaa la yihahda haddii wiil dhasho wiil iyo caano haddii las aroosay ahaan jirtaan mal taa dalkiisa iyo diintiisa mid anfaca haye war xun maaha naftarkiisu haddii dhinaca khayrka loola jeedo baarak اllahu laka fi lmawhubi laka washakarta alwaahib wabalaga amra ashudda warusiqta bira saasuu dhahaya qofkii wax u hambaliyeynayay xasan albasri oo taabici ah oo saxaabada soo gaaray qeybo ka mid ah odayaashoodii aan soo gaarin laakiin min awsaat taabiciin weeyaan taabiciinta qolooyinkooda dhexdhexe ka mid a ayaa wuxuu yihi waxaan soo gaaray salafkiiyo sidanay isugu hambaliyeyn jireen haddii ilmo loo dhalo qaarkood qaarka kale hadday sidanay ugu hambaliyin jireen marka ilmo loo dhalo oo maxay odhanayeen baaraka allahu laka fi lmawhuubi lak baaraka allahu laka allaha kuu barakeeyo qofkanow fi lmawhuubi laka waxaa laguu soo hibeeyey inan awlaadda waa hibe ilaahay weeyaan muxuu alla yihi subxaana wa tacaala yahabu liman yashaau dhukuur miya horeysa mise inaathan haye inaathan wayahabu liman yashaau adhukuur ilaahay kuu doonana subxaana wa tacaala gabar buu u hibeynayaa kuu doonana wiil buu u hibeynaya alle subxaana wa tacaala meeshaasay soomaalidu waxay yidhaahdaan culimadana waa dhahaan qofka marka hore inuu gabar ku curtaa wanaagsan maxaa yar iyadaa lasoo hormariyey hooyadana taasay jeceshahay inta badan hooyooyinku taasay jecel yihiin oo ciidan bay u tahay hooyada saasay jecel yihiin laakiin odaygu wax darka iyo waagii miyiga la joogay ceelka wax ka nasiyuu doonayaa iyo xoolihii iyo wiiluu jecel yahay markaa hadda waa iswukeen mid baan umalaynaya baaraka allahu laka fi lmawhuubi laka waxaan laguu soo hibeeyey allaha kuu barakeeyo wa shakarta alwaahib kan laguu soo hibeeyeyna midaad ku shukrisid allaha ka dhigo ilmahan yarna midaad ku shukrisid oo shukrigiisa aada hesha allaha kaaga dhigo wa balaga ashudda isagana xooggiisa iyo aada adaygiisa allaha gaarsiiyo ashudda haddii qur-aanka loo celiyana waxaa la yihaahdaa xata ida balaga maxay ahayd ashuddahu wa balaga arbaciina sana afartanka sanaa loola jeedaa mararka qaarkoodna waxaa loola jeedaa rushdigii waxaa loola jeedaa waa haddii uu gaaro qangaar oo agoonka markii laga soo hadlaya fi suurati الnisana alla wuxuu yihi subxaanaه wa tacaala haddii ay gaaraan rushdigooda fadfacuu ilayhim amwaalahum marka labadiiba waa loola jeeda hadduu qangaar noqdo oo uu ragga meeshii ugu buuxday ee kaamilka ragnimada ahayd afartanka sanona uu gaaro saasaa loola jeedaa macnihi wabalaqa ashudda ilaahay ha gaarsiiyo raganimadiisii ama ilmahan isaga ah meeshii qaangaarka ahayd ama ad adaygiisii alla ha gaarsiiye afartankii sana iyo wixii la mid ah wa rusiqta bira birigiisana allaha kugu arsuqo ilmo baari allah kaaga dhigo awalan waxaa lagugu soo hibeeyey waa lagu barakeeye ilaahayna ha ku gaarsiiyaa lagu yiri shukrigiisa oo mid shukrigiisa guta allah kaaga dhig maxaa yeele ilahay ilmahan waa kuu soo hibeeyey hibadan alle ku siiyey subxana wa tacaala shukrigiisa ma gudati maxaa yeelay marka ilmo kuu ziyaadaba inay aacada ilahay kuu ziyaado weeyaan oo waata alle inoo sheegay subxaanaه wa tacaala wa kana abuuhuma saalixa walidalika saciid ibn اmusayib raxmat اllahi tacala alayh waradia allahu tacaala canhu wa can waalidih saxaabi weeyaan aabihiis haddii ilmo u dhashaba cibaadadiisa waa sii kordhin jiray cibaada uusan la iman jirin buu la iman jiray maxaa yeelay waxaan rajaynayaa buu yihi inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka dhiga carruurtayda oo iigu xifdiya hadhow wa kaana abuuhuma saalixa shukrigana waa gudanayaa dhanka kale ogow shukrigana waa gudanaya maxaa yeele ilmaa rabbi ku siiyey subxaana wa tacaala khalqigan oo dhan hadday isu tagaan kuuma hibayn karaan allah kuu soo hibeeyey subxaana wa tacaala wiil iyo gabar wuxuu ahaadaba ilaahay waa mahaddaada intaad dhihi lahayd weyaan yaa rabbi laka alxamdu washukr waxayna khalqiga kale o dhan isiin karaynin baad isiisay rabbiyo inantaad ilahay shukrigiisa u gudan lahayd weyaan adaygiisa intuu ka gaarayana waa loo duceeyey sidoo kalena birigiisa inuu ilaahay kugu arsuqaa loogu duceeyey qofka marka loo hibeeyey waa kan wuxuu leeyahay qofka loo wayaruddu calayhi اlmuhana fayaquul qofka loo tahniyadeeyey sidanuu dhahaya isagana wuxuu leeyahay baaraka allahu laka wabaaraka calayka wajazaka allahu khayra warasaqaka allahu milah baaraka allahu lak adigana ilaahay ha ku barakeeyo wabaaraka calayka dushaadana baraka ha yeelo wajazaaka allahu khayra ilaahayna khayr ha ku siiyo warasaqaka allahu mila wax aniga la ii hibeeyey wax la mida ilahay adna ha ku siiyo islaamka waxaad arkaysaa afka la qaadaba wanaag iyo khayr weeyaan ama adaa ducaysanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag ka baryaya ama shar baad ka magangeliyo weydiisanaysaa qofka walaalkaaga u duceey baa lagu leeyahy haddii khayr iyo wanaag uu helo qofkii loo duceeyena waxaa laga rabaa walaalkii inuu isna u duceeyo khayrkan uu helay wax lamid ugu duceeyo iyo wax ka badanba markaasu waxaad u oranaysaa baaraka allahu laka wabaaraka calayk ha ku barakeeyo ilahay subxaana wa tacaala dushaadana baraka ha yeelo wajazaaka allahu khayra ilaahayna khayr badan ha ku siiyo warasaqaka allahu milah ilaahay kan oo kalena ha kugu arsuqo waajzala hawaabak hawaabkaagana ilaahay ha badiyo ha weyneeyo weeyaan waad iga hambaliyaysaye ilaahay hawaabkaaga ha badiyo weeyaan maa yacuudu bihi lawlaad maa yucawadu bihi lawlaad awlaadda wixii ilaahay magangeliyo loogu weydiin lahaa xirsixirkai awlaadda weeyaan wixii loogu xirsixiri lahaa waa ka qardhaas weyn in qoorta loo sura maaha kaana rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam yucawidu alxasana wاlxusayna radia allahu tacaala canhuma inan isaga awow ahaa rasuulka alayh الsalatu asalaam dhanka kalena adeer buu ahaa ilmihiisii weeyaan rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa yucawad yucawidu mid magangelyo ilaahay u weydiiye alxasana iyo wlxusein radia allahu tacaala canhuma oo wuxuu oran jiray labadood intuu labada boodiyo saaro rasuulka calayh salaatu asalaam oo xabadka uu nabiga calayh salatu salaam laabta u dumo ayuu wuxuu oran jiray uciidukumaa bikalimaati اllahi taamati min kuli shayطaani wahaama wa min kuli caynin laama saasuu nabiga calayh salaatu wasalaam oran jiray uciidukumaa labadiinna ilaahay baan idinkaga magangeliyo weydiisanayaa bikelimaati illaahi baan idin magangeliyo weydiinayaa ilaahay kelimaadkiisii attaamati ee dhammaystirnayd min kulli shayطaani baan idinkaga magangeliyo weydiinayaa shaydaan dhammaantii iyo wahaamatin wixii habeen gudo oo dhan haamada waxaa la yidhaahdaa buumana waa la dhahaa luqada carabiga waa bahashan ay gumaysta aynu dhahno oo waxaa halkan loola jeedaa wixii habeenka gudahayo o dhan wixii habeenka socdo balaayo iyo shar baa socota taasaan ilaahay idinkaga magangeliyo weydiinayaa wa min kulli caynin il dhammaanteed baan ilaahay idinkaga magangeliyo weydiinayaa laamatin xaasidad a weeyaan laama waa dagaalki iyo colaaddii weeyaan il xaasid aynan isha xaasidku waa mid colaad u taagan taasaan ilahay idinkaga magangelyo weydiinaya marka qofku inuu awlaadiisii ilaahay u magangelyo weydiiye weyaan subxaana wa tacaala maalin walbaba inaad iyagana adkaartaad akhrisanaysa u akhrisid weeyaan sidaasoo kale aad ducadan ilaahay uga magangelyo weydiisid subxaana wa tacaala shaydaan iyo insi wax shartoodaba iyo ishoodii inuu ilaahay ka magangeliyo subxaana wa tacaala markaasaa nebigu wuxuu ohan jiray salawaatu اllah wasalaamu caleyh waa ducadii uu akhriyey aabbaheeni ibraahim ahaa awlaaddiisa u akhrin jiray nebi maxamedna alayh salatu slam awlaaddiisa u akhrin jiray inagana awlaaddeena inaynu akhrino weeyaan ducaa lilmariidi fii ciyaadatihi qofkii jiranaa ee lasoo booqday ducadii loo akhrin lahaa weeyaan laa ba'sa uhuru in sha allah markaad u tagtaba marka horeba bacda salaam waxaad odhanaysaa laa ba'sa uhuru in sha allah laa ba'sa dhib ma leh qofka inuu carabkiisa bara way wanaagsan tahay waxaan inaysan dhib lahayn wax walboo dhacaba laa ba'sa inaad tirahdid laa ba'sa dhib ma laha uhuurun weeyaan dembi dhaaf in sha allah haddii ilah yihahdo xanuunkan ku haya wax dhiba ma leh ilahay agtiisa wax qiimo uu leeyahay ma leh caafimaadka iyo cudurku waa isku mid ilahay agtii in sha allah dhib ma leh ilahay agtiisana uhuur iyo dembi dhaaf buu kaaga yahay iska yara xanuunso gegso weeyaanoo adkayso maxaa yeele dembi dhaaf buu ku yahay waxaan lagu dhaafi karaynin baa ilahay kugu dhaafaya xanuunka sidoo kale waxaad u akrinaysaa ducadan as'l اllah alcaظiim rab alcarshi alcaظiim an yashfiyak as'l اllah ilaahay baan weydiinayaa alcaظiimi weynanka u saaxiib ahaa rab alcarshi carshiga rabbigiisii ahaa alcaظiimi weynanka badnaa an yashfiyaka inuu ku caafiyo allihii weynaa ee carshiga weynna rabbiga u ahaa baan waxaan kuu weydiinayaa inuu ku caafiyo toddoba mar baad ku celcelinaysaa asl اllah asl اllah alcaظiim rab alcarshi alcaظiim an yashfiyak toddoba mar baad ku celcelinaysaa saasaad leedahay ducaayin kalena waa jiraan way inoo iman doonaan duca fadlu ciyaadati اlmariid booqashada qofka jiran la booqdaa fadliga ay leedahay fadli badan baa ku soo arooray waa maxay qaala salى اllahu عalيyh alih waslm rasuulka alle wuxuu ohanayay salawaatu اllah wasalaamu عaleyh ida daca rajul akhaahu muslim ida caada arajul muslim akhaah ida caada hadduu booqdo arajulu qofkii akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka hadduu soo booqdo xanuun hayo wuxuu ahaadaba yaad ka soo booqatay ilaahu muu ahaado madaxa intuu dilaacay oo xanuunsanayo oo goonjab hayo oo uusan rukuuc iyo sujuud midna la iman karaynin oo wareerayo oo iyo wixii la mid ah ama muuba sariirta saarnaadoo sakaraad ahaado oo sakaraadkii soo saaraba hadduu doono ducadii aad akhrin lahayd iyo fadligii aad adigu heli lahaydba waa laguu sheegaya ida ida caada arajulu akhaahu lmuslim hadduu qofku soo booqdo walaalkiisa muslimka ah inta aad sii socoto fadliga aad helaysa fiiri iyo intaad soo socotaba mashaa waa soconayaa intuu soconayo fii khilaafati اljanna beer jannaad ku socotaaba sideedaba waxaad la mid tahay beerihii jannada qof iska dhex maraya qof goosanaya oo dhex marayaa tahay xataa yejlisa ilaa uu ka fadhiisto gurigiisii faida jalasa haddaad gurigiisii iyo meeshii isbitaalkii uu xanuunsanaad ugu tagtana amarathu raxma naxariista alla ku dabooleysaba adoo dhan naxariista alle yaaba ku dabooleysaba qofkaa fiican ma aragti fain kaana gudwatan hadday tahay galab salla calayhi waxaa galabta iyadaa dembi dhaaf kuu weydiinaya sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag baa ilahay dembi dhaaf kuu weydiinaya hadday aroor tahay toddobaatan kun oo malag baa ilahay dembi dhaaf kuu weydiinaya xataa yumsi ilaa qofku ka galabaysto wain kaana masaa-an hadday galab tahayna sallaa calayhi waxaa ku sallinayao dembi dhaaf ilaahay u weydiinaya o u ducaynaya sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yusbax ilaa ka waaberiisto waktigaad soo booqatay waktigiisa kale inta laga gaarayo hadday maalin ahayd habeen laga gaarayo hadday habeen ahaydna maalin laga gaarayo gelin hor iyo gelin dambe waxay ahaydba malaaigtu saasay kugu ducaynaysaa xataa yusbix marka ilaa uu ka waaberiisto wax la garab dhiga male marka wax la garab dhiga male ducadaas toddobaatan kun oo malag ay kuu ducaynayaan hal maaha labana maaha waa toddobaatan kun weyaan yaa kuu ducaynaya inta aad meeshaa usii socotidna qof jannadii miraheedii guranayaata haddaad fadhiisatana naxariista allah ku dabooleysa adiga oo dhan hamarathu raxma naxariista allahba dabooleysa isagoo dhanba qofki marka haddaynu fadligaa doonayno isbitaaladii iyo dadkii xanuunsanaa inaynu in badan soo booqano weyaan ducaau lmariidi aladii ya-isa min xayaati ducadii loo akrin lahaa qofka uu akrin lahaa weeyaan alladii qofka uu akrin lahaa ya-isa ka qustay min xayaatihi noloshiisa nin weyn maxaa la yihi wadkii waa yaqaanaa haddaad aragto in sidaa lagu hayo ducadaad akhrisan lahayd waata marka duco walba ducaday ka jaamicsantahay inaad ku dadaashid baa habboon oo ay ka kulan badan tahay oo ka fadli badan tahay wax walba waxa kale intuu ka fadli badan yahay inaad la timaado si ilaahay ciribtaadaba kuugu soo khatimo waxyaabahaas fadliga badan allahuma kfir lii warxamnii walxiqnii birafiiqi اlaclى nebigaa ku celcelinayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh sakraat lmowtka markuu soo saaray weeyaan allahuma kfir lii warxamnii walxiqnii birafiiqi اlaclى allahuma birafiiqi اlaclى saasuu ku celcelinayay salawaat اllah wasalaamu aleyh xadiidka umina caaisha allahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso waalxiqnii ilaahu i haleeshii haddaan dhintana birafiiqi اlaclىa saaxiibnimadii sare oo waxaa loola jeedaa dadkii wan wanaagsanaa ilahu haleeshii weeyaan iyo malaa'igtii iyo ambiyadii alle iyo dadkii sidiiqinti iyo shuhadadii iyo saalixiinta dadka ayaga ilahu i haleeshii jacala الnabiyu salى الlah alيه waslm cinda mowtihi yadkulu yadahu fi اlmaءi fayamsaxu biha wajha wayaqulu laa ilaha ilا اllah ina lilmowti sakaraat ama la sakaraat jacala nabiyu sala اllahu alay slm nabiga alle wuxuu gudo galay cinda mowtihi markuu sii dhimanayay yudkilu yudkhilu yadahu gacantiisa inuu gelinayo almaa weel biyo ku jiraan baa loo soo dhigay gacantuu biyaha gelinayo nabiga alayh salatu slam wejiguu ku masaxayay salawaatu اllah wasalam fayamsaxu biha wajha wejiguu ku masaxayay salawaatu اllah wasalaamu caleyh isagoo dhahaya wayaquulu dhahaya laa ilaaha ila اllah ina lilmowti sakaraat wajaءat sakratu اlmowti biاlxaqi dalika ma kunta minhu taxiid لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله saasuu qofku dhahaya لا إله إلا الله ilah la caabuda ma jiro xaq lagu caabuda ilا الlah alla mooye والlahu أكبر ilaahay baa weyn wax walbana ka weynan badan لا إلaha إلا الlah ilah xaq lagu caabuda ma jiro alle mooyaane waxdahu keligii laa ilaaha ila اllah ilaahay la caabuda ma jiro xaq lagu caabuda alla mooyaane waxdahu keligii laa shariika lah ilaahay wadaag uma sugnaanin laa ilaaha ila اllah ilaahay xaq lagu caabuda ma jiro aan ilaahay ahayn lahu اlmulku isagaa iskale mulkiga oo dhan walahu اlxamdu mahad oo dhanna isagaa iskale laa ilaaha ilah ma jiro xaq lagu caabuda ila اllah alla mooye walaa xawla walaa quwata xoog iyo xeelo toona ma jirto ila biاllaahi alla mooyaane saasaad odhanaysaa iyaduna talqiin lmuxtadir qofkii aada u timid sakaraadkii baa kusoo xaadirayba maxaa kaala gudboon adigii soo xaadiray ee zaa'irka ahaa ee soo booqday ama dul joogayba man kaana aakhir kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna inaad u laqintid weeyaan qofka lagu soo xaadirayna waxa u gudboon waa maxay waa inuu talqiintii la yimaa waa inuu la yimaado tahliishii la yimaado laa ilaaha ila allah yidhaahdo man kaana rasuulku wuxuu yihi calayhi salatu salaam qofkuu ahaado aakhir kalaamih hadalkiisa u dambeeya laa ilaaha ila allah dakhala aljannata jannada alluu gelaya qofka isaga ah jannada alluu gelayaa marka waxa ay tahay in aad ku dadaashid aakhir xayaatadaadii xanuunkaaga garan maysid inuu noqon doono kan kaad u dhiman lahayd iyo ku kale iska badi marka horeba tahliishi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah saa ku celceli sidaynu soo aragnay nabiga alayh isalaatu wasalaam laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat waa isagii horanaya ducaau man usiiba qofka u yimidna waa inuu u laqin wey waynu arki doonaa ducaau man qofkii ducadii weeyaan usiiba bimusiibatin musiibo lagu asiibay musiibo iyo xanuun iyo balaayo iyo wixii la mida qofkii ay ku asiibtay musiibaduna wax sahlan ma aha wax la tirin karana ma aha maxaa yeele hadday nalka un inaga baktiyo koley ku tahay musiibo weeyaan musiibo weeyaan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu qofku dhahayaa inaa lilaah dhammaanteen allaanu ka ahanay xaggiisa wa inaa anaguna ilayhi xaggiisa aanu raajicuuna u laabanaynaa allahuma ajurnii ilaahu iga ajarsii fii musiibatii musiibadaydan oo tana ilaahu iga ajarsii wakhlif lii ilaahu iiga khaliif dhig oo iigu bedel khayra minha wax ka khayr badan musiibadan iqabsatay iyo shaygan aan waayey ama dhibaatadan iqabsatay waxay iga qabsatay wax iiga khayr badan ilaahu iigu bedel saasuu qofku dhahaya adducaau cinda iqmaadi اlmeyit ducadii la akhrin lahaa cinda iqmaadi marka indhaha loo laabaya almeyit meydka marka indhaha loo laabaya allaahuma kfir lifulaani biismi qofka magaciisaa la sheegaya oo waxaa la leeyahay allaahuma kfir ilaahu u dembi dhaaf lifulaanin warfac darajatahu ilaahu darajadiisana kor ugu qaad fi lmahdiyiin kuwa mahdiyiinta ah ee hanuunka iyagu la yimid ee ilaahu kor ugu qaad wakhlufhu ilaahu oga khaliif dhig fii cabihi fii caqibihi fi lgaabiriin ciribtiisana kuwa kaabiriinta ee tegay ilaahow khaliif oga dhig subxaana wa tacaala dadkii tegay ee wan wanaagsanaana ilaahu khaliif oga dhig wkfir lana ilaahu anaga noo dembi dhaaf walahuna u dembi dhaaf ya rab اlcaalamiin wafsax ilaahu u waasici lahu isaga fii qabrihi u waasici wanawir lahu ilaahu u nuuri fiihi qabriga u nuuri wax laga tegay ma laha ducadan waxay ahayd umi salma radi allahu tacaala canha yaa waxaa dhintay abu salma abu salma iyo nebiguna walaalay ahaayeen oo walaalo ridaac bay ahaayeen xalima sacdiya wada nuujisay marka iyo huweyb waxay ahaydba gabadhii abijahl ayaa wada nuujisay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo soo sheegay isagoo ka tegey isagoo ka tegey markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu u yimid umi salama ayuu wuxuu ku yihi sida salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidaa dhaha indhahana u laaba maxaa yeelay ina aruuxa idaa qubid itabacahu lbasar haddii ruuxa la qaato buu yihi nebiga calayh salatu slam oo ilaahay qaado oo malaa'igtu ay qaadaan araggu waa raacaya ruuxdii buu sii dabagelaya khalaas inaan kor baa loo qaadaya marka indhihii in la laabo weeyaan qofka adducaau lilmayiti fi salaati calayh ducadii loo akrin lahaa meydka salaaddii lagu tukanaya janaazadii waatan ducadii la akrin lahaa oo ragcada takbiirta koowaad afar takbiiradu laa rukuuca walaa sujuuda fiiha wax rukuuc iyo sujuud toona ma laha afar takbiiradood weeyaan shanna waa soo aroortay toddobana waa soo aroortay sagaalna waa soo aroortay kii la doonaa laga dhigi karayaa laakiin dahaba alcamalu cinda aljamhuur biarbaca jamhuurta waxay ku gaabsadeen afar weeyaan oo culimadii ay u badan yihiin saxaabadu u badnaayeen ridwan اllahi tacaala calayhim ajmaciin afar takbiiradood in laga dhigo takbiirada koowaad faatixat alkitaab baa la akrinaya cabdullahi bn cabaas baa ina baray radi allahu tacaala canhu ardaa kor buu ola jahray in lala jahrana ma ahayn wuxuu yihi waxaan u sameeyey waa litaclamuu anaha sunna in faatixa in la akriyo takbiirada koowaad inay sunno tahay inaan idin baraan doonaya ogaada in lala jahro laakiin maaha buu yihi ta labaad asalaat cala nabiy wey sala اllah alay slam salaat alibrahimiya allahu akbarta saddexaad waa ducaa lilmeyit waa tan haddaynu marin ducadii loo akrin lahaa meydka allahuma kfir lahu warxamhu wacaafih wacfu canhu waakrim nusulah wawasic mudkhalah saasaa la dhahaya allaahuma ilaahayow akfir lahu u dembi dhaaf warxamhu u naxariiso wacaafih ilaahow caafi oo caafimaadka muxuu yahay geeri baaba timide waaba meyd ilaahu aakhiradiisa u caafi weeyaan qabrigiisa u caafi wacaafih ilaahow caafi wacfu canhu ilaahu iska dhaaf waakrim nusulah tashanaad waxaad ugu ducaynaysa waxa weeyaan ilaahu nusulkiisa iyo meeshuu u hoyan doono martiqaadkiisii ilaahu wanaaji talixaad waxa w wasic mudkhalah meeshan uu u hoyanayay ilaahu waasici wasilhu ta todobaad waxa weeyaan ilaahu ku dhaq bilmaai biyo ku dhaq wathalji baraf ku dhaq walbaradi dhadadiina ku dhaq dembigiisa ilaahu ka dhaq wanaqih ilaahu ka nadiifi min alkhataaya dunuubti ilaahu ka nadiifi iyo gefkiisii kamaa naqayta sidaad u nadiifisay athawb alabyad maradii cadayd min adanasi wasakda waabdilhu ilaahu ugu bedel daaran guri ugu bedel khayra min daarihi gurigiisa ka khayr badan gurigiisa adduunyada guri ka khayr badan ilaahu ugu bedel wa ahlan ilaahu reer ugu bedel khayra min ahlihi ehelkiisii oga khayr badan hadday haweenaydan mid qaylo badan ahayd oo ereley ah iyo wixii la mida tu aanan dhibin oo raalliyo ah inan waxuralcayntii qaylaba ma yaqaanaan ilaahayba uma abuurin subxaana wa tacaala inay war soo celiyaanba ilahu taa ugu bedel weeyaan waadkhilhu ilaahu geli aljanata hadday dumar ahaydna ninkeedu dhib badnaana mid ka khayr badan weeyaano ilaahay subxaanah wa tacaala inuu ugu bedelo jannadii oo macnahe hadduusan isagu ahli janno noqonin weeyaan wa ilaa hadday labadooda jannada wada galaan zawjkeedi un bay qaadanaysaa hadday haweeneydu laba nin soo martay iyo saddex iyo afar kuwa soo marayna kii ugu dambeeyey un weeyaan markaa markay dhimanaysa ama ka dhintay iyadana markaa gadaashii aynan guursanin kaa un baa yeelanaya in kaana riwaayad daciif ay ohanaysaba koodii ugu akhlaaq wanaagsanaa bay yeelanaysaa laakiin waa ka ugu dambeeyey weyaan sida sax ah wa acidhu ilaahow waxa weeyaan wa acidhu ilaahu ka magangeli wa ahlan ilaahu reer ugu bedel khayra min ahlihi wa zawjan haweeney ugu bedel khayra min zawjatihi ama zawjihi ninkeedii oga khayr badan ama dumarkii uu qabay markaa oga khayr badan waadkhilhu ljanata ilaahu jannada geli wa acidhu ilaahu ka magangeli min cadaabi alqabri wa cadaab annaarna ilaahu ka magangeli allaahuma ilaahayow ikfir lana lixayina keena nool u dembi dhaaf wa mayitina keena dhintay u dembi dhaaf washaahidina keenna hadda goobjooga ilaahu u dembi dhaaf wakaa'ibina keenna maqane muminiinta iyo muslimiintana ilahu u dembi dhaaf wasagiirina keenna yar muslimiin iyo muminiin haddaan nahay ilahu u dembi dhaaf wakabiirina keenna weyn ilahu u dembi dhaaf wadakarina keenna lab ilahu u dembi dhaaf waunhaana keenna dhadig ilahu u dembi dhaaf allaahuma ilaaha yowmankii axyaytahu aada noolayso oo mina annaga naga mida muslimiinteenna faaxyih ilaahu ku noolay cala alislaam islaamnimadii ku noolay waman tawafay islaamnimada ku noolay way macnaheedu waman tawafaytahu mina ilaahu keenni aada oofsato oo annaga naga mid ahna fatawafihi cala aliimaan ilaahu iimaan ku dil weeyaan islaamnimadii iimaanka kee wanaagsan iimaankaa wanaagsan sidaa darteed ilaahu iimaan kusoo khatim weeye cirabtiisa inta uu nool yahay laakiin hadduu islaam iska ahaado oo markuu soo dhimanayo iimaan ku dhinto ahliliimaan baa lagu soo xashrinaya macooda inan inama alacmaalu bilkhawaatiim weeyaan marka ciribtii dambaa muhim ah taasaa marka laga dadaalaya waman axyaytahu mina ilaahu kii aad noolaysay annaga naga mida faaxyii cala alislaam waman tawafaytahu mina ilaahu kii aad oofsatay annaga naga mida fatawafii cala aliimaan allahuma laa taxrimna ajra ilaahu meydkan isagaynu ku tukanayno ilaahu ajarkiisa ha naga xaaraam yeelin walaa tudilanaa ilaahu hana baadiyaynin bacdahu gadaashiisana ilahu hana baadiyan annaga allahuma laa taxrimna ajra saas weyaan walaa tudilana bacdah allahuma ina fulana bna fulan haddaad magaciisa taqaana waata ducadii allahuma ilaahayow ina fulana bna fulanin ina kii hebel ina hebel ahaa meeshaa waxay daliil u tahay qofka hadduu dhinto weli hooy hooyadii looguma yeeraya aabihiis aa loogu yeeraya maxaa yeelay nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi hebelkii ina hebel ahaa ina heblaaye aha lama dhihin marka bahasha talqiinta la yidhaahda ee kitaabka yaree lasoo qaatay ee qabriga dushiisa laga akriyo yaa fulana bna fulana hooyadii un loogu dhawaaqayo haddaan la garanayni ibna xaawa la yidhaahda halkaas oo xaawaba soo aadan ma dhan hadday taasi runta maxaa ina aadan loo dhihi waayo marka ya hooyadii haddaan la garanayna ina xaawa ay dhihi jireen hooyadii haddaynan garanayna xaawa loogu dhawaaqaya asalka waxay leeyihin dumar oo dhan iyo halka xaawa marka lala aadaya xaawana aadan bay ka timid hadi hadday runta haddii meeshii asalka laga yimid la aadayo xaawana aadanay ka timid khalaqa minha zawjaha soo mahayn marka ina aadan inay dhahaanay ahayd axsan taasaana loo qati bahash wax jira maaha marka qubuurtan un shaqa weeyaan hadda mihnad bay noqotay wadamadeeni iska tacbaanka ahaa qofka qabriganuu imanaya kitaabkiisa yar buu la kala baxaya talqiintii buu akrinaya xoogaa yar baa sheekhi talqiinta akriya la siinaya marka qabri kaluu tegaya haddana waa akrinaya qabri kaluu tegaya waa akrinaya biilkii reerka marka jeebka ku jira habeenka waa hoyanaya waxaas waxba kama jiraan wax ay u tarayso qofka lagu akriyana ma laha waana shay bidca nebiga calayhi salaatu wasalaam awlaaddiisaa dhimatay awlaaddiisii awlaadoodii baa dhimatay caruurtiisii caruurtiisa kuway sii dhaleen awoga u ahaa baa dhimanteen xaasaskiisii baa dhinteen isagoo nool oo khadiijo iyo zaynabo ayaga dhintayba isagoo nool nabiga calayhi salaatu wasalaam ilma adeeradii iyo adeeradii baa dhintay isagoo nool qaraabadiisii iyo riximkiisii kalaa dhimanayay saxaabadiisii baa dhimanaysay qof intuu qabrigiisii tegey talqiin ka dul akriye lama hayo saxaabada qof sameeye lama hayo waxaan marka waa bidca asalkeeduna waxay ka timid sham iyo halka iyo dimashq inooga timid lama hayo cid iyaga kaga horreysay islaamka marka yaan lagugu harowsanin bahasha ayada allahuma ina cabdaka ina fulana bna fulanin ilaahayow kan fulaan bna fulaan ah fii dimatika magantaadu ahaaday magantaada yuu rabbi ou ahaaday waxabli jiwaarika dariskaagana waa ahaaday adiga xaggaagu soo ahaaday rabbiu naftiisii la qaad annaga agteennana laga qaad faqih ilaahu ka dhowr min fitnati alqabri ilaahu ka dhowr wa cadaaba naarina ilaahu ka dhowr wa anta ahlu lwafaa mid ballan oofiya adiga ehel u ah rabbiyo walxaqinaada ehel u ah faqfir lahu ilahu u dembi dhaaf warxamhu ilahu u naxariisa inaka anta algafuur raxiim adigu waxaa tahay rabbi o allihii dembi dhaaf badana ahaa ee naxariista badnaa allahuma cabdaka wabna amatik ilaahayow addoonkaagii ina hebelaaye ahaa ixtaaja ilaa raxmatik naxariistaadu u baahan yahay wa anta haniyun can cadaabih adiguna waxaa tahay mid ka deeqtoon cadaabkiisa in kaana muxsinan ilaahu hadduu yahay mid wanaag falayna fazidhu fii xasanaatih xasanaadkiisa ilaahu ugu kordhi oo ilaahu usii zaa'idi weeyaan khayr iyo wanaag wain kaana musii'an hadduu ahaaday mid dhur darsaday oo khayr daran oo cadaab iyo wax looga baqanayana fatajaawaz canhu ilahu iska dhaaf dembigiisa ilah waxba kuu tari maayo haddaad qabatana oo adiga agtaada wax uu dhib kuu geysanaya mal hadaad iska dhaafto haddii aad u naxariisatana lugooye kuuma noqonayso oo adiga agtaada waxba ka nusqaami maayaan marka rabbiyo u naxariisa weyaan isagana dembi dhaaf saasaa loogu ducaynaya waa intii la akrinaya weyaan dua- ducadii la akrinayay salaat اljanaaza ducooyin kaleo intaa ka badanna waa jiraan oo nebiga alayh isalaatu wasalaam uu akrin jiray kitaab اljanaa-is ee imaam sheekh naasir اddiin albani dib ha loogu laabto halkaasuu ducooyin kusoo arooriyaa raxmat ullahi tacala caleyh inta saxiixa noqotay wallahu subxaanah wa tacala aclam